waxaa hadda qadka ku jira nabadoon xaajiroog oo ka mid ah waxgaradka wilaayada galgaduud gaar ahaan waxgaradka ka soo jeeda degmada ceeldheer nabadoon saakay degmada ceeldheer maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa mujaahidiinta cagta ayay mariyeen bal dareenkaagu saaka waa sidee nabadoone alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina muxamed amaa bacd akhi kariim saakay aniga kaliya ma ahin mujtamaca ku nool gobolka galguduud khaasatan iyo dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan taleefonku waa nagadami rabaa waxitaan keliya farxadayna lama cabiri karo saakay saaka aroortii ayaa ciidamada amarka ka qaata rabbiga iyo kuwa ibliiska amarka ka qaata ee dastuuriga ah ee dalkoodiiyo diintoodii loo soo diray inay dalarogaan ayaa ishawaaga waxay isku haleen isku heleen oo ayaamaha dhaweyba xasan oo ku bootaynayay degmada ceeldheer ayaa fooda laysu geliya bifadli illaahi ilaahay fadligiisa garabkooda alla ka baxay sida loo halaagay lagama sheekayn karo siday u yaaliin baktigoodii waxay deef wateen iyo waxay dhaqaalo wateen waa lagala wareegay dhegtana dhiiggaa loo daray nin kastoo noolna beriga waa ku waana qaadan karaa kiiba caqli leh waana ku qaadanayaa ayaguna way ku waana qaadan doonaan intii ilaahay hanuun ugu talagalay marka farxadayna lama soo koobi kara akhi ummaddii intaas nimankii ismahadiyey ee lagu soo dhuraayay ee meel walba lagu soo tababaray walaalow deeftoodii mujaahidiinta alla gacanta u geliyey bifadlillaahi awooddaasna allah iskale awood aan leenahay ma ahin berigana xasan ooyinow jilbaha la haystaa marka shaydaankii shala siray oo anaaga ma cimaa lahay kamasali shaydaan kasifati shaydaan id wakti qaala oo yidhi linisaani insaanka oo ku yidhi in furgaalow oo dastuurka qaado oo diinta burburi oo muslimiinta gabdhawada kuftada adinkaa sarraynaya ibliis ka yidhi beriga gacantoodu ka baxay inii akhaaf allah rab alcaalamiin bau joogaa wabillaahi tawfiiq ilaahay waa noo nimceeyo walaal yaanan ku dheeraanina beriga waatayna meelaan joognaba garamayno beriga hadalkuma waa nagu merganayaa ilaahay culaydkiiyo cadaabki shacabku ay ku haayeene baabuurtii ay afduubaayeen gabdhihii ay kusanaayeen xoolihii ay qalanaayeen hantida ay dhacayeen siiraayada noocaasa mujaahidiintu markay arkeenay udul qaadan waayeen saakay fooda geliyeen ilaahay subxaanahu watacaala aha muxooda ahay malaa'igaa la dagaalamaysay beydka sursure waxaan leenahay haddou soomaali yahay haddou yahay muxuu ahay boolka galguduud ka tirsanaay haddou anjaal yahayo haddou waxa isla yahabo waxaan leenahay kayfa aasaa cala alqowmi alkaafiriin tamatacuu bikufrikum waxaan leenahay ku raaxaysta cadaabka gacanta mujaahidiinta alla idinku cadaaba ku raaxaystaan leenahay kuna waana qaata xasanow adiguna oolintuyaay ku diline waxa dhan lahoosa adduunyada kasoo jaabtaa fatadiihu meel ku shubo beriga kabacdii markaa dhexaysaa soo dhawe dadkiina waa laysay marka ummaddaan hooyooyinka soomaaliyeedna ha gablamin dalkii soomaaliyeed waa dayacdeen gaalaad u shaqaysin waxba nooma tartiin berigasa cadaabkii waad aragtaane soomaaliya kuwaana qaata xasanow adiguna ummaddaan ha halaagina lena waa tahay nabadoon inta xogogaalka ah u tahay bal ka waran khasaaraha cadowga gaaray saakay weeraradii ka dhacay degmada ceeldheer
walaalow horta nafu waa daysa maalna waa daayey waxay la fakadeen malaha hal shay lama tegin waxay gaadiid wateen hubka laga qaatay xisaab ma laha waktigoodu waa goblan yahay cid u kaalmaynaysa male cawadana xisaab iyo jahanamaa sugaaya marka guulaha noo soo hoyday haddaan nahay maaragtay muslimiinta gobolka galguduud walaalow farxadaynu beriga meelaan maraynaba ma naqaano ilaahay unbaa gare kara ilaahay baa ku mahadsan meel kastay muslimiintu joogaanna waa ugu bishaaraynaynaa seebta jihaadka aan kor u qaadnaan lehay ummadda soomaaliyeed waxa lagu soo duulay gaala dan kale kaamale dheertaynaya butaynay dhixi rabaan madaxiynay dhixi rabaan inna la kala dilo ina kala qaybsaanay u socdaan weligana ilaahay saasa u lahaye waxaan leeha gaaladu ha kuwaana qaadato muslimiinta jihaadkana sii labalaabaan leha waayahay nabadoon ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada wilaayada islaamiga galgaduud ku dhaqan gaar ahaan degmada ceeldheer ee saaka mujaahidiintu ay la wareegeen waxaan ugu baaqayaa oon ka bilaabayaa gobolka geelguduud horaan uga hadalno waxaa waaye xadiiqatulmowt ummadda reer galguduud waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo jihaadka aad ka qayb gasheen ee muxuu ahaayey beelaha karin leh ama mursado say u yaqaaniin beelaha maxamuud hiraab beelaha muddulood ee gobolka galguduud dega iyo beelaha madarkicis hiraab intaba waxaan lahay fikradiinnu waa islaam jihaadka aan u wada roogsanno waxay taagan tahay kani galbay ku kala mooye kani galbay aan isdabadhigno way jabeen tii afghaanistaanaa noo soo dhow ilaahay cadowgeyna waa nooga gargaaranye ninkii hora qaata ninkii bustoolad qaata ninkii waran qaata ee ninkii toorey qaata hidaha soomaalidu waxay ku dagaalami jirta waran imaa warankaagu gelino warkaagu uma yeelee nimanka yuhuuddu soo kiraysatay ee soomaali jinsiyadda nooge waranka aan darno waranka aan darno baalaha dameeraha lagu xamaasho gaala ku xamaalanayso dhalashaday nagala mid yihiin ilaahay may inkireen rasuulkiisa ay inkireen diinul islaam may inkireen waa dukanaa hay ku leeyihiin wamaa kaana salaatuhum cinda albayt ilaa bukaan ilaahay salaadooda ma aqbalayo idin sirin ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxay u difaacayaan waa ibliis waxay u danaaninayaan waa ibliis waxay u danaaninayaan waa baybal waa dastuur qurin oo malayka gaala ay noo soo qortay yuhuudula hoggaan ka tahay waa tageena aan dabadhigno kani galbay ku kala mooye